dowladda federaalk ayaa shirkaasi jaraa'id waxay u soo bandhigaysaa warbaahinta annagana waxaa noo jooga ibraahim maxamed aadan oo hadda qadka si toosa ugu jira ibraahim haye maxaa socda
cabdirasaaq shirka jaraa'id goordhow ayaa la soo gebagabeeyey wuxuuna ka dambeeyey shir aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiiradda dowladda federaalk oo looga hadlayey xariggii iyo dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax dowladda soomaaliya ay ku wareejisay ee dowladda etoobiya shirka jaraa'id waxaa qabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta injineer yariiso wuxuu sheegay in doodo dhaadheer kadib oo dhinacyo badan laga eegay dhinaca sharciga dhinaca siyaasadda dhinaca heshiisyada dowladdu horey u gashay ee dhiibistii qalbidhagax ama cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax ay ahayd mid sharci ah oo waafaqsan heshiisyada ee horey ay u gaareen labada dowladood sidaasoo kale sarkaalkani uu xiriir dhow la lahaa xarakada al-shabaab islamarkaana o n l f ay khatar ku tahay amniga gobolka marka shirka jaraa'id marka si guud loo fiiriyo waxaa cad in dowladdu si cad ugu adkaysatay mowqifkeedii ahaa dhiibista cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax in loo dhiibo dowladda etoobiya cabdirasaaq ibraahim marka ma loo weydiiyey amuurtan waxaad mooddaa in soo tooska siyaasadeed aad loo hadalhayey culaysna dowladda ay ku ahayd dowladdana mudday aamusnayd oo war lagala ah ma la weydiiyey marka waxaan waxaan keenay maadaama intaasoo eray hadda afkooda laga hayo
markii uu wasiirka warfaafinta shirka jaraa'id dhammeeyey shirka jaraa'id aad buu u dheeraa qodobyo badan oo dhinaca sharciga ah iyo heshiisyo hore dowladdu ula gashay dowladda etoobiya iyo o n l f waxay tahay iyo xaaladda gobolka iyo marka intaasoo dhan uu ka hadlay uu shirka jaraa'id dhammaaday wasiirku uu ka baxay halka uu shirka jaraa'id ku qabanayey wariyaashana uma suurtagelin inay su'aale sii weydiiyaan laakiin cabdirasaaq waxaa cad in mowqif cad dowladdu iska taagtay tan iyo markii ninkaa la dhiibay toddobaadkii hore dowladda war baa lagala aa sida aad sheegtay laakiin dadku waxay sugayeen dad badan baa ka mudaaharaaday xildhibaano badan baa diiday arrintan marka dowladda mowqif maxay u aamusantahay baa la lahaa laakiin hadda mowqifkooda wuu cad yahay waxay sheegtay in dhiibistii qalbi dhagax ay ahayd mid sharci ah oo waafaqsan heshiisyada labada dowladood horey u dhex maray iyo sidoo kale ninkani inuu ahaa nin la shaqaynaya waxay ugu yeereen argagixisada